tan iyo markii mataqaanaa laga soo bilaabo maalintii saftigaana soo dhacsanay iyadoo ahayd markii rabshaduhu ay ka dhaceen magaalada kansisiya xarunta deegaanka ayaa runtii waxaa laga dareemayay mataqaanaa magaalada inta badan markii saameyn magaalada ku yeelatay shabahaasi in harbiin fara badnaa magaalada ku yaalay soo tooganaa magaalada jijiga gaadiidkii iyo guud ahaanba dhinaca nolosha waxaa moodaa in arrintaas saameyn ay ku yeelatay qofkan weyna ay ka timi marka dana waxaa la odhan karaa markaan hadda eegno tusaale ahaan soo tooganaa magaalada jijiga maanta waxa weeye waa meelaha uga duwan sidii mataqaana uu ahaa maalminahan soo dhaafnay inta badan meheradaha ku yaalay magaalada waa ay xiran yihiin waxa weye mataqaanaa ganacsi mataqaana ganacsi uga jiro runtii waxaad moodaa mataqaana maalmahan arrintaas ay mataqaana si weyn u saameysay ay noqoto qeybaha kala duwan ee bulshada iyo haddii ay noqoto dadkii baaca mushtariga laftiisa waa gartay marka ka waran waxbarashadii iyo goobihii caafimaadka korontada ma shaqaynayaan waxaas oo dhan
murow guud ahaanba qeybaha haddaad sheegtay waxay kamid yihiin qeybaha iyagu xirnay aan shaqaynaya xilliga waxaweye inkastoo leifta uu joogo oo mataqaana maalintii rabshada ay dhaceen belinkay dambe uu leifka uu soo dhacay ilaa matala leifkii dadku ay helayaan laakiin haddana waxaa iyadu weli taagan oo xidhan albaabadii gudaha waxbarashada ku yaalay magaalada jijida taasoo mataqaana waxaweye saameys ay ku yeelatay qotooyinkii dhawaan ka dhacay ee magaalada tan marka la shakaysta waalidiinta inta badan waxa ay ku sheegayaan inaanay mataqaana xilligakan mataqaana ay awlaadooda mataqaana aanay ku biimeyn karin eedihii waxbarashada marka waxay leeyihin waxaan kor sugaynaa inta bal xaaladdu mataqaana waxa weeye ay ka degayso inta xaaladdu mataqaana ay iska bedeleyso inta la furayo goobihii kala duwan waxbarashada marka cumuuman waxaa la odhan karaa gubi ahaanba ay taagan tahay mataqaana waxa weye ma jiraan goobo waxbarasho ka furan ee magaalada markii ay rabshada ka dhacay ka waran ciidamadii militariga ahaa ee dowladda federaalka gudaha magaalada miyay ku jiraan
ciidamada ka socda ee mataqaana waxaweye dowladda dhexe ee federaalka waa joogaan magaalada iyo markii rabshada dhaceen mani kadib ciidanku waa yimaadeen waxaana ay ku sugan yihiin goobaha muhiimka ee mataqaana magaalada barkinkeeda ilaa midaweyn oo kale waxa weeye waxay inta badan xooga saarayaan sidii mataqaanaa xasiloonida iyo mataqaanaa kala dambeyntu ay usoo noqon lahayd horkeeda marka ciidanku ay joogaan wax mataqaanaa la odhan karo hadda mataqaana waxa weye dhibaato oo aad waa gartay maamul baa jiray oo kumeel gaar ah oo xilka kala wareegay madaxweynihii hore ee iscasilay marka maamulku ma shaqo bilaabay bal ina faahfaahin naga siiya arrintaas
uro waxay xalay markii madaxweynaha kumeel gaarka ah gurbaanka soomaalida ee etoobiya mudane axmed cabdi maxamed uu mataqaanaa ka hadlay warbaahinta marka waxaa la odhan karaa iyadu maadaama aada u gaaban tahay weli mataqaana waxa weeye maamulku ku hawleyahay maamulku sidii mataqaana mar walba uu hawlaha mataqaana bulshada loo hayay maamulka uxin lahaa marka weli lama odhan karo madaxweynaha malgaarkiiyo degaanku hawshii waa u bilaabay magarata
ugu dambeyntii xaaladda guud ee caawa iyo dareenka dadka magaalada waa sidee
magaalada jijiga runtii waxaan u yaqaana magaalo weyn oo shidan oo runtii waxa weye magaalooyinka geeska africa waxay kamid ahayd magaalooyinka ka tilmaamay waxay magaalo koreysa waxay magaalo habeenkii xilli dambe oo mataqaana waxa weeye dooba lagu gaadho waxa weye qofka haddii uu dhinco inuu afarka dambe ama koob iyo tobanka dambe uu socdo soconka habeenkan caawa ah waxaad moodaa waa ay ka duwan tahay habeenadii hore dadku runtii waxaad moodaa in sidii dhacay shaftii saameyn ay ku yeesheen dadku maadaama dadkani ay ahayn dad xoolaad aanay weligood arag dad rag ku noolaa dad rabshad mataqaana waxa weeye ama dad dhibaatooyin weligood aan la kulmin runtii arrintani wax walba waa mataqaan waa waa ay uga weynta marka inta badan markaad wareysato waxay kuleeyihiin lama bixi karo oo mataqaana waxa wey waan baqayna inkastoo aana jirin wax la odhan karo maanta caqabadaas aa jirto mataqaan saameyn ku yeelan karta haddana rabshadihii waxa ay weliyihiin kuwa ka buuxaya maskaxda ee dadka ku nool ee caasimada deegaanka